dhimirka gobolka shabeellana hoose waa dhibaato aada u fara badan oo daba dheer oo daba dheer oo dhan ay ujeedada dhanay ka jeeda aan la garanayn taasi waaba waaba xawaaqibximaba waaba xawaaqibximo midaasi soo diyaadayba awal xabad iyo dilbaaba laysku ogaahiyo in la yidhaahdo rarihii ma tabcan kartaan oo ma waraarsan kartaan abaaraha iyo waxa dhacayo rooblaaasha arkayso waaba xawaaqibximo waaba mid hor laho inagu timid bainkaara marka waxaan ugu baarnayaa ciddi waxaa samaynaysaa inay shacabka ka dayso sidaa shacabku waa shacabkiini waa walaalihiin waa dadkaad ka dhalateen waa dadkaad u dhalateen waxaan ka daaya dhibaato aanlahayn ugu baarnayaa dadku beeraha ha gaato waxaa lagaga baxaa beer dhulkaa lagaga baxaa dadka weliga ha ka faa'iidaysto roob hadduu imaado ilaahay u keena ha ka faa'iidaysto ninka maanta shacabka u naxariisan waaya wixii ilaahay naxariistiibu ka sugayo qiyaamaha gaamin walba waa dhimanaya awoodda maanta uu ku faanaya nina yeelan maayo ama dawlad noqo ama al-shabaab noqo ama wax kas qabiil dhaandheero noqo nin walba wuxuu ku faanaya maanta wuu ka tegi qabri baa la tegi maxaad marka ilaahay beri loo sheegi marka waa gartay maxaa kaga aadan dowladda soomaaliya arrintan laga soo sheegayo deegaano ka tirsan shabeellaha hoose iyadoo ay jiraan abaaro deegaano badan oo ka tirsan gobolada dalka soomaaliya ay ka jiraan waxaas oo dhan hadba dhamaanta dowlad loo xawdhaaba ma jirto dowladda waa eber dowladda mala lama dhisin hase ahaatee waxaan ugu baaqayaa iska dalka muslimiinta idinku faa'iidahay iyaamaha idin weydiina inaad ka qayb qaadataan inaad dalka dejisaan inaad qolada gaalkacyana ergan loo diro in sanadada hoose ergan loo diro in dadka dhibaatooyinka laga daadiyo in lama doorikaadiyo soomaali nin kastaaba khayr wa kabiir ninkii wax garanayaaba inuu nabad u gursado inaan la dhigin meeshaas dawladdu ha nabadayso ama reer hebel ha nabadeeye war nin walowba maanta meeshaad joogto adigu inaad mas-uul ka tahay dalka niyeyso inaad adigu magacii dalka sida madaxweyne ka tahay ogow nabadda ha loo gursado ilaahayna ha laga cabsado soomaali meelay joogtaba ilaahay inta ka cabsato nabadda ha loo gursado midnimana ha la qaato gacmaha ha laysqabsado waa aragtaan qayrkeen baa inagu wursanaya afar iyo labaatanka saac adduunka maanta toddobaatankii wax yar baa iga haray weli ismaanan lahayn kenya iyo etoobiya dadka soomaali ku yimaada sidii ay fiitiin oo dhigi doonaan soomaali daaya waanan aragtaan maanta waxayna haystaa